الأسلاف بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تبلغ نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka caawa waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shanta bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadka kun afar boqol siddeed iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah waa siday xaaladda magaalada baydhabo kadib dagaallo saacado badan gudaha magaaladaasi maanta ka dhacay iyo ciidamada taabacsan lafta gareen iyo kooxda riddada oo guulo kala sheegtay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah qofka waa inuu iska ilaaliya waxa uu cabayo oo uu raadiyo biyo ammaan ah shirkadaha biyaha bixiya waa inay fahmaan in waxa ay iibinayaan aysan ahayn badeeco caadi ah muhiimad intee leeg ayay biyuhu ku leeyihiin nolosha aadanaha kaalin intee leeg ayayse biyaha wasaqaysan ka qaataan cudurrada halista ba'an ku haya bulshada mise la socotaa dhegaystow in malaayiin dad ahay sannad walba u dhintaan biyo aan nadiif ahayn oo ay cabeen muhiimad intee leeg ayaana shirkadaha bixiya adeegaas iyo maamulada ka saaran bulshada warbixin ku aadan ayaad barnaamijka caawa ku dhegaysa doontaan xoogag hubaysan oo markab xamuul ah ku qafaashay xeebaha waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya xilli ay weerarada nuucan ah ay ku soo kordheen mandiqadda barakac xooggan oo ka socda xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ee muqdisho sababtu maxay tahay barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu haynaa ciidamo ka tirsan maamulka riddada puntland oo degmada garaacad ku weeraray dad kalluumaysato ah sidoo kale faafreebku waxaad caawa ku dhegaysa doontaan munaasabad mahadcelinaha oo loo qabtay sheekh cusmaan dacbo oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa waa sidee xaaladda magaalada baydhabo kadib dagaalo saacado badan gudaha magaaladaasi maanta ka dhacay iyo ciidamada taabacsan lafta garan iyo kooxda riddada uu guula kala sheegtay qodobkaas iyo sidoo kale xoogag hubaysan oo markab xamuulah ku qafaashay xeebaha waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahintii guudmarka miregaha islaamiga ah aalaa buu xaalkan ka soo jeedayay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa markab xamuul ah oo maanta lagu afduubtay xeebaha waqooyi ee soomaaliya markab xamuul ah ayaa maanta oo isniinah lagu afduubtay xeebaha soomaaliya kadib markii siddeed nin oo hubaysan ay fuuleen lana wareegeen gacan ku-haynta markabka sida ay sheegtay hay-adda howlgalka ganacsiga badda ee u k dignin ay soo saartay u k m t o waxay ku sheegtay inay heshay warbixin ku saabsan dhacdo ka dhacday meel afar mayl badeed koonfur ka xigta deegaanka mareeyo oo ka tirsan gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya hay-addu waxay sheegtay in sarkaalka amniga ee shirkadda iska leh markabka xamuulka ah uu soo sheegay in siddeed qof oo hubaysan oo aan loo ogolaan in ay markabka fuulaan ay galeen markabka kadibna ay la wareegeen gacan ku-hayntiisa qoraalka u k m t o ma uusan shaacin cidda leh markabka mana jirto koox sheegatay mas-uuliyadda falkan oo dhacay qiyaastii abbaaree nususaac kabacdii salaadii duhur dhacadan ayaa kusoo aadaysaa xili xeebaha soomaaliya ay ku afduuban yihiin afar markab iyo shaqaalihii saarnaa oo tiradooda lagu qiyaasay lixdan iyo toddoba qof kuwaas oo ilaa iyo hadda aan la sii dayn waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka puntland oo garacad ku weeraray dad kalluumaysata ah habeenkii xalay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa waxay weerar ku qaadeen kalluumaysato ka howlgasha xeebaha magaalada garacad ee gobolka mudug matooro ay lahaayeen kalluumaysatada ayaa la sheegay inay ciidanku qaateen waxayna kalluumaysatadu sheegeen in iyagoo lacago canshuur ah laga qaado haddana aysan xurnimo haysan mid ka mid ah kalluumaysatada ayaa sheegay in eed ay lahayn dusha loo saarinayo weerarkii xalayna lagu dhacay matooro ay lahaayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa barakac xooggan oo ka socda gudaha magaalada muqdisho kooxda riddada soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud ayaa sii laba jibaartay boobka iyo barakicinta ay ku hayso shacabka masaakiinta ah ee ku dhaqan caasimadda soomaaliya ee muqdisho boqolaal qoys oo u badan danyar ayaa bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda ku yaal xaafadda buulo eelay ee degmada waaberi kadib markii ay sheegeen in amar ka soo baxay kooxda riddada lagu faray in muddo kooban ay kaga guuraan guryaha dadka ku nool xaafadan oo ka cabsi qabaa in lagu kurdumiyo guryahooda ayaa durbo bilaabay inay isaga qaxaan aaggaasi iyadoo maalmihii u dambeeyey la arkayay baabuur yaryar oo daabulaya agabkii dhex yiilay guryahaasi laga barakacay qoysaska qaxaya oo u badan haween carruur iyo waayeel ayaa wajahaya xaalad adag halka qoysaska qaar oo weli aan guurin ay sheegeen inaysan garanayn halka ay u guuri doonaan maadaama aysan haysan dhaqaale ay ku kiraystaan guryo kale ama ay ku bixiyaan kharashka guurista xaalado la mid ah ayaa sidoo kale laga soo sheegay qaybo ka mid ah yaaqshid kaaraan iyo agagarka hotelka jubba taasi oo dhalisay walaac aad u xoogan oo laga qabo baraka cusub oo ay sameeyaan qoysaska danta yar ee ku nool degmooyinkaasi barakacan sii xoogaysay ayaa muujinaya heerka xarkagoosadka ah ee uu marayo dhulboobka kooxda riddadu ka wado magaalada muqdisho iyadoo maalmihii u dambeeyey aad loo hadalhayay in gurguurte uu mar kale bilaabay in uu soo faago qubuuro ku yaal degmada hodan waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku yaal degmada kaxda ee magaalada muqdisho dhaawacu waa hal murtad gurigana burbur ayaa gaaray aad baad umahadsan tahay walaalka maahir maxamed maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka abu ayman baraha bulshada waxaa maanta si aadaha looga hadalhayaa dagaallo saacado badan qaatay oo maanta ka dhacay gudaha magaalada baydhaba iyo hareeraheeda dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa ku fiday xaafadaha ugu muhiimsan magaalada arrinkaas oo keenay in maleeshiyaadka kooxda riddada laga riixo aagag muhiim ah ciidamo daacad u ah maamulkii hore ee lafta gareen ayaa la wareegay inta badan xaafadaha magaalada wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in xaaladda baydhabo ay degan tahay islamarkaana ay joogsadeen dagaaladii saaka bilowday baraha bulshadu ku wada xidhiirto ayaana si aad ah loogu faafiyey dhacdada baydhabo muuqaallo laga soo duubay magaalada xilligii dagaalka ayaa muujinayay ciidamada lafta gareen oo gudaha ka dagaalamaya iyo maleeshiyaadka kooxda riddada oo ka firxanayay jiidda dagaalka baraha facebook iyo tiktok ayaa la soo dhigayey askar iyo saraakiil ka tirsan kooxaha weerarka soo qaaday oo ku sugan bartamaha baydhaba iyo dad isugu soo baxay wadooyinka kumanaan qof oo arrinkan fikradahooda ka dhibtay ayaa sheegay in baydhabo ay isku beddeshay saaxo dagaal oo lagu dagaalamayo bashiir hadalhayntiina caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين
waa hagaag dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku aadan muhiimad intee leeg ay biyuhu ku leeyihiin nolosha aadanaha kaalin intee leeg ayse biyaha wasakhaysan ka qaataan cudurada halista ba-an ku haya bulshada mise la socotaa dhegeystow in malaayiin dad ay sanad walba u dhintaan biyo aan nadiif ahayn oo ay cabeen muhiimad intee leeg ayaana shirkadaha bixiya adeegaas iyo maamulada ka saaran bulshada ku soo dhowaada warbixin ku aadan وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
waa manhaj rabbaani ah oo ina baraya in biyuhu yihiin nolosha iyo mid ka mid ah nimcooyinka ugu waaweyn ee laku manaystay makhluuqaadkiisa biyaha ayay noloshu ka soo bilaabata biyahana ayay ku sii jirtaa dhulka qalalan ayay dhibic roob ahi nolol ku soo celisaa dhirta ayay kobcisaa xoolahana way waraabisaa qofkana waxay siisaa wuxuu ugu baahan yahay inuu ku noolaado nolosha bini'aadamkuna waxay ku tiirsan tahay biyaha jirka qofku wuxuu u baahan yahay biyo si ay u sii socdaan howlo badan oo nolosha muhiim u ah taasina waxay ka dhigaysaa helitaanka biyo nadiif ah baahi asaasi ah oo aan la iska indhotiri karin hase yeeshee dhibaatada kuma koobno oo keliya helitaanka biyaha waxaa jira su'aal kale oo ka sii muhiimsan biyaha aan helayno ma yihiin kuwa nadiif ah oo ammaan ah dhibic biyo ah oo indhuhu u arkaan inay saafi tahay waxay mararka qaar qaadi kartaa waxyaaba aan indhaha lagu arki karin oo sababi kara cudurro halis ah biyaha wasaqaysan waxay noqdaan marin ay cuduro ku gaaraan bulshada gaar ahaan carruurta iyo dadka nugul taasi waxay ina tusaysaa in muhiimadda biyuhu aysan ku koobneen in la helo oo keliya balse ay tahay in la helo biyo nadiif ah ammaan ah oo caafimaadka aan khatar gelin laakiin haddii biyuhu yihiin saldhigga nolosha su'aashu waxay tahay maxaa dhacaya marka bini'aadamku waayo biyo uu cabo ama uu helo biyo aan nadiif ahayn maanta meelo badan oo dunida ah biyo helistu ma ahan arrin sahlan oo qof walba u siman malaayiin qof ayaa maalin kasta u socda masaafo dheer si ay u helaan biyo halka qaar kale ay haystaan ilo biyo ah balse biyahaas aysan ahayn kuwo ammaan u ah caafimaadkooda qofka ku nool meel biyo badan leh wuxuu mararka qaar u arkaa biyaha wax caadi ah laakiin qofka ku nool deegaan ay abaaruhu ku habsadeen hal dhibic oo biyo ah waxay u noqon kartaa farqiga u dhexeeya nolol iyo geeri dhibaatadu waxay sii adkaanaysaa marka biyaha la heli karo ay wasaqoobaan biyaha aan nadiifka ahayn waxay noqon karaan wadda ay cudurro khatar ahi ku faafaan bani'aadamkuna uu u baahan yahay biyo ammaan ah marka aynu ka hadalno biyaha nadiifka ah kama hadlayno oo keliya koob biyo ah oo qof haraasan uu cabo waxaan ka hadlaynaa caafimaad iyo badbaado biyaha nadiifka ahi waxay yareeyaan faafitaanka cudurrada sida ay muujinayaan tirakoobyada shan ilaa toddoba milyan oo ruux ayaa u dhinta cudurrada ka dhasha biyaha wasaqda ah soomaaliyana waxay safka hore kaga jirtaa waddammada uu ku badan yahay wasaqowga biyaha haddaba si aan mawduucan ugu fahanno siqoto dheer waxaan doctor maslax oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed hordhignay su'aal ah muhiimadda ay leeyihiin biyaha cawaaqibta ka dhalan karta haddii qof ku waayo biyo nadiif ah waad mahadsan tahay muhiimadda caafimaadka ee biyaha nadiifka ah biyuhu waa lafdhabarta nolosha aadanaha bani'aadamka xayawaanka iyo dhirtuba ma noolaan karaan muddo dheer biyo la'aan qofku wuxuu cunto la'aan noolan karaa muddo ka dheer inta uu biyo la'aan noolaan karo sababtoo ah biyuhu waxay qayb ka yihiin dhammaan howlaha muhiimka ee jidhka bani'aadamka uu qabto biyuhu waa aas-aaska nolosha iyo caafimaadka jidhka aadanaha wuxuu u baahan yahay qofka biyo si uu u qabto shaqooyin badan oo muhiim ah sida ilaalinta heerkulka jidhka bani'aadamka ka caawinta wareegga dhiigga iyo gaarsiinta nafaqooyinka jidhka taageeridda shaqada maskaxda ka caawinta keliyaha iyo qashinsaarka jidhka hagaajinta dheefshiidka iyo ka hortagga caloolfadhiga taageeridda murqaha iyo kalagoosyada horumarinta nadaafadda iyo ka hortagga cudurrada markaa biyuhu waa nolol biyo nadiif ahna waa caafimaad waxay ka hortagaan biyaha nadiifka ah shubanka daacuunka tiifowga iyo cudurrada kale ee ka gudba biyaha biyaha nadiifka ah waxay yareeyaan faafitaanka jeermiska iyo infekshannada sidoo kale waxay hagaajiyaan nadaafadda iyo gacmo dhaqashada ee biyaha nadiifka ah waxay ka caawiyaan badbaadada cuntada iyo cabbitaanka waxay sidoo kale ilaaliyaan caafimaadka carruurta iyo hooyooyinka waxay yareeyaan dhibaatooyinka ka dhasha fuuqbaxa iyo cudurrada soo noqnoqda markaa farqiga u dhexeeya biyo nadiif ah iyo kuwa wasaq leh biyaha nadiifka ah waa biyo caafimaad wanaagsan leh biyaha wasaqda lehna waa biyo khataro iyo cudurro keeni karo ee biyuhu haddii ay nadiif noqon waayaan waxaa ka dhalan kara ee cudurro aad u tiro badan oo ay ka mid yihiin cudurrada faafa sida shubanka gaas calooleedka daacuunka tiifowga disenteriyada cagaarshowga noocyadiisa kala duwan matagga fuuqbaxa nafaqadarrada dhibaatooyinka ku dhaca keliyaha sun iyo kiimikooyin waxyeelo leh inay keliyaha gaaraan caruurta iyo uurleyda ayaa si gaar ah khatar ugu jira tusaale ahaan maadada nitrateka hadday ku jiraan biyaha cabitaanka waxay khatar gaar ah ku noqon kartaa dhallaanka yaryar sidoo kale nadaafadda bulshada oo hoos u dhacaysa haddii biyo ammaan ah la waayo way adkaan kartaa nolosha in la noolaado taasina waxay sii kordhin kartaa faafitaanka cudurrada sidoo kale cudurrada ayaa si fudud bulshada ugu faafi kara marka biyo wasakhaysan ay isticmaalaan dad badan hal ilbiyood ayaa sababi karta in dad badan iskumar ay xanuunsadaan taasi markaa waxay si gaar ah khatar ugu tahay xilliyada fatahaadaha ama marka nidaamka biyuhu uu wasaqoobo maadaama aan ka soo hadalnay muhiimadda biyaha kaalintooda ay ku leeyihiin nolosha iyo khataraha ka dhalan kara marka biyaha la waayo ama ay wasaqoobaan waxaa muhiim ah in dhammaan maamulada iyo shirkadaha u adeega bulshada ay arrintan mudnaan gaar ah siiyaan biyaha nadiifka ahi ma aha adeeg dheeraad ah oo bulshada loo sameeyo balse waa baahi asaasi ah oo noloshu ku tiirsan tahay maamul kasta oo doonaya caafimaad iyo horumar bulsho waa inuu xoogga saaraa sidii dadka loo gaarsiin lahaa biyo ku filan nadiif ah oo ammaan ah sidoo kale shirkadaha ka shaqeeya adeegyada biyaha waxaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan mas-uuliyaddooda bulshada ka saaran allahna ay uga baqaan dadka ay u adeegayaan ayna ka shaqeeyaan in adeegyada biyaha ay noqdaan kuwa la isku halayn karo oo aan wax saamayn ku lahayn bulshada ugu dambayntii waxaan baraarujin lahayn qof walba waa inuu ogaadaa in caafimaadkiisu uu yahay mas-uuliyad uu isagu leeyahay keliyuhuna waa xubno muhiim ah oo jidhka ka saara qashinka waxaana muhiim ah in aynaan si indhola'aan ah u cabin biyo aan ognahay ama aan ka shakisannahay inay wasakhaysan yihiin waa inaan ogaanno halka biyuhu ay ka yimaadaan sida loo kaydiyo iyo inay yihiin kuwo ammaan ah ilaalinta caafimaadkaaga waxay ka bilaabataa go'aanka aad gaarto shakhsiyan ee dhanka shirkadaha biyaha bixiya ee ama biyaha siiya dadka waa inay fahmaan in waxa ay iibinayaan aysan ahayn badeeco caadi ah waa wax si toosa u gala jidhka aadanaha sidaas darteed waa inay si joogta ah u hubiyaan tayada biyaha ay bixinayaan nadaafadda joogtada ah kaydinta biyaha dhalooyinka iyo weelasha lagu kaydiyo iyo in biyuhu ay waafaqsan yihiin dhammaan heerarka badbaadada biyaha ogaada faa'iidada ganacsigu waxay u arkaan dadka inay tahay mid muhiim ah laakiin waxaa ka muhiimsan caafimaadka dadka boqolkiiba boqol marka waxaan leenahay bulshada caafimaadka bulshada waa mas-uuliyad wadajir ah qofka waa inuu iska ilaaliya waxa uu cabayo oo uu raadiyo biyo ammaan ah biyaha aan cabno waa caafimaadkeena tayadoodana waa mas-uuliyaddeenna wadajirka ah aad baad u mahadsantihiin أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka ayaad degaysanaysaan faafreebka wararka qeybihii saddexen waan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe munaasabad mahadcelin ah ayaa loo qabtay sheekh cusmaan dacwo oo ka mid a culimmada mujaahidiinta magaalada jidhib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa lagu qabtay munaasabad mahadcelin ah oo loo sameeyey sheekh cusmaan dacwo kadib dadaaladii uu ka geystay dhismaha iyo horumarinta masaajidda magaaladaasi sheekh cusmaan ayaa si gaar ah isugu xilqaamay dhismaha masaajid oo uu ka qayb qaatay bilowgoodii ilaa dhammaystirkoodii halka qaar kalena uu ka shaqeeyey dayactirkooda iyo dib u habeentooda munaasabadda waxaa ka qaybgala culimo nuqabo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka waxaana halkaas hadallo mahadcelin iyo bogaadina ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaam iyo sheekh maxamed balli بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan u fadhinaa caawaan ka soo qayb galnay jelso ama xaflad acmaashii runtii ama juhuuddii baahidadahayd aada u weyneyd u ballaarayd ee walaalkeen sheekh cismaan dacwo uu ka waday gobolka dhismayaashii wada cimlaaq ahay ee masaajidda ee muddo badan dhegeysanayna ama daawanayna ama goobjoogga u ahayn waxqabadkiisii oo la oran karo maanta masaajid ee magaaladan baahideedii masaajid wayba soo gabagabowday in maantay looga mahad celiyo man laa yashkuru naasa laa yashkuru ilaaha weye waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaana leenahay camal maqbuulaah oo miisaanka xasanaadka ilaah u saara allaha ka dhigo ummaddana mid ka faa'iidaysato ilaahay ugu mahadisa allaha ka dhigo miisaanka xasanaadka allah u saaro waxaan leenahay jazaahu allahu khayran وبارك الله فيكم دمانتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى كلن كان قيمة بدن يا حفلدان إيه، معناها إيه، ماملكي يا عشائرتي يا علمدي يا سوي مادين ادي ادبان وكما علينا ان شاء الله وجدكم وياهي إيه، شيخنا شو عثمان إيه، ثقري يا ادك وقيمها بدن ee uu waday muddo fara badan masaajidadana waxaa fadli dheeraada ayay leeyihiin nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna ruuxii masaajid dhisa macnaha ka qayb qaata wax bixiya aad iyo aad bay ugu ammaanan yihiin walaayaadka macnaha waxaweye islaamiga ah dhisida masaajidda wa khaasatan macnaha reer jilibeed oo aad iyo aad laga yaabo masaajidadoodu inay macnaha waxa ay gaareen hirwa meelihii ugu sarreysay macnaha sadaqada ay u bisinbisoonayaan oo ay rabaan markaas inay bixiyaan masaajidaa masaajid cimlaaq ah ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo walaayaadka dhan dadka ku howlan masaajida iyo binaheeda shiikhuna uu hormuudka u ahaa nabigu wuxuu yihi sal slam bana allahu lahu beytan fi ljanna janna iyo beyt iyo guri baa jannada looga dhisaya riwaayad kale waxay ahayd ruuxii guri waxaweye beyt dhisa aa macnaha haba ahaato gurigaasi buul shimbireed macnaha ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu dhisayaa guri buu jannada uga dhisaya shiikhuna ilaahay subxaana wa tacaala guryo fara badan baan ilaahay agtiisa uga rajaynaynaa asaga dadaalka iyo macnaha ku-celcelinta iyo macnaha subax iyo galab kasta aad baan uga mahadcelinaynaa man laa yashkuru innaasa laa yashkuru illaah maamulka isagu iyagu markaa xafladda u dhigay suuka suukaayo keenaxaleena allaha barakeeyo in sha allahu masaajidadaas iyagaana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka la baxay oo wax ku bixiyey ayagana miisaankooda xasanaadka allah u saaro in sha allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala dhammaantiin haydu barakeeyo dadka kaloo masaajidada ku howlan walaayaadkan allah barakeeyo waana fadli iyo quwa ilaahay uuna waafajiyey allah subxaana wa tacaala yaa ku mahadsan kun iyo kow jeer oo jazaakum allahu khayran wasali allah wasalam calaa nabiyina maxamedin intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay nabadoonnadii iyo salaadiintii munaasabadaasi ka qayb galay بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية والسلام الحمد لله ثم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله نقد قيد المسلمين آه. نسوق أرسيدي كتابك إلهي إنان قد قنه يسنو ديسة إهدان نهي أضياشا قد قنق شريعة إسلام كإجوبة دحي maanta waxaan ka soo qayb galnay xaflad heerkeedu aada u sareeyo masaajidadii iyo micnaha insha allahu tacaala khayrkii macnaha uu socday ee sheeqeeni cusmaan dacwo oo ah in lasoo gebagabeeyo insha allah khayrkii iyo wanaagii iyo masaajidii in lasoo gebagabeeyo insha allahu tacaala maamulka iyo dhammaan insha allahu tacaala waxaa laisku afkartay qaybtii masaajida in micnaha insha allahu tacaala lasoo gebagabeeyo kadibna sheequ u tafaruqo in micnaha dacwada insha allahu tacaala dacwada shaarica la gaarsiiyo dadka dhammaan deegaanka insha allahu tacaala sheekhuna ilaahay micnaha ajari xasanaad allah ka siiyo dadaalkii iyo juhdigii uu bixiyey iyo khayrkii badnaa iyo macnaha celcelintii insha allahu tacaala run ahaantii sheekha aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay ajarkiis ha badiyo janadulfirdows raacallah ilaahay guri hay ugu dhiso ee owlaadiisii iyo waalidiintiisii iyo insha allahu tacaala xaasaskeeda ilaahay ha barakeeyo oo qoys insha allahu tacaala dhammaan reer janaad allaha ka dhigo allaha ka dhigo sheeqa insha allahu tacaala aad baan insha allahu tacaala usoo dhoweynaynaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka islaamka aad baan insha allahu tacaala arrintan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waana soo dhoweynaynaa sheeqna aad baan ugu dacaynaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa maamulka isagana insha allahu tacaala soo qaban qaabiyey xafladan qiimaha badan ee jubbada dhexe waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii oo sadaqada la baxay oo reer jilibeedka ahaa si khaasatan insha allahu tacaala rag iyo dumar iyo insha allahu tacaala dhammaan sida ay u jecel yihiin khayrka inay wax baxsadaanna reer jilibeed aad baan ugu mahad celinaynaa khayr allah idin siiyo ilaahay idinkana sadaqada aad baxsateen ilaahay ajarkiina ha badiyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida micnaa aad u jeceshihiin aad wax u baxsanaysaan aad baan macnaa ugu mahadcelinaynaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahay baa mahadada iskale ilaahay baynuuna mahadinayna alxamdulilaahi rabbialcaalamiin sheekh cismaan dacawo muddo dheer baa la odhan jiray waxaan u malayaa afartan sannadood cimrigiisaba in yar mooye inta kale wuxuu ahaa cismaan dacwo dacwadna wuu wada islaamkuna uu shaqaynayey jubbada dhexe iyo jubbada hoosena kaba soo qaban masaajidta ilaa waqooyi waa ku soo jiray oo ceeri gaaba iyo laascaanood iyo burca iyo waxaa ka badan masaajidada waxaa ka dhisay kuwa waqooyi ka dhisay ama kabar ka dhisay ka badan toban jibaar marka iminkana dacwo iyo masaajid wuxuu isku dacwo laakiin iminka dee isagana daro waa jirtaa wakti badanna waa soo jiid soo jiiday waa soo wada hawsha maantana isagaaba sheega wuxuu intaan riyooday baa laba masalo aan ku riyooday iyadoo midna aan dhigay midna aan qaaday maantana wax walba waqtiyay aynu joogna waa waqtigii dacwadda la qaadayey masaajidaduna waa halkoodii ilaah rabbiga raxmaanka waxaan uga baryaynaa maanta inuu dacwadda aad iyo aad iyo aad halku masaajidada kaga jira meel ka sarreysa uu ka galo waayo gawaadhidii gaadhigii iyo qalabkiisi iyo waxa ka dhiban ma jiro maalinba magaal uu dhiganaya waa midda ugu wacana maanta wax walba uga ajir badan ilaahay waxaanu ka baryanaa inuu ilaahay la garab galo oo isagana wax mi badan la qabto oo ilaahay u fududeeyo ummaddana ilaahay muntafaciisa uu geliyo ummadduu qaato ilaahayna waado dhankiisa sheekh cusmaan dacwo ayaa uga mahadceliyey maamulka iyo dhammaan dadkii ka qayb galay munaasabadda mahadcelinta ikhwatii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan ama xafladdan walaalaha ay maaragtay noo qabteen weliba ku saabsan xagga masaajidada shaqadii laga hayay gaar ahaan aniga aan ka hayay bal inaan xoogaa muddo ka nasto arrintaasna maaha wax maamulku igu qasbeen anigaas soo jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaala baan bariyey hadda ka hor waana u istikhaaraystay waxaan u istikhaaraystay inaan masaajidada dhismahooda aan wado iyo dacwada aan isla wado iyo inaan maaragtay masaajidada joojiyo waqtigooda aan xagga dacwada iyo tawxiidka nashrinteeda aan u jeesto habeen baan istikhaaraystay ilaahay baan baryey waxaana ii soo baxay anoo laba qori wata markaasaan qori meel dhigay meesha hadda aan dhigay ma xasuusin laakiin qori baan iska dhigay labada qori aan watay qori baan wataa markaa qorigii baan garabka sudhay anoo qorigii wata baa waxay iga daba yimin laba nin oo mooryaana oo doonaya markaa inay qoriga sida markiiba u fekeray inay qoriga igu damaaciyaan iga qaadaan talabadan dedejiyey ee guri furan baan dalaf daf iri oo galay guriga halkaa furaash baa yaallo islaam baa ku jifta furaashna meelse ku yaalaayo cidina wax kua jifto marka guriga haddaan nimankii ka galay furaashkii bannaanaa baan quriga hoos ka geliyey islaantii gooray baxday nimankii bay u baxday ilaahay amarkiisa nimankii gudahana ma soo gelin islaantii waa hor istaagtay macnaha sida riyada lay tusay islaantii waa ii soo noqotay marka waxaana u arkay nusro inay ii gargaartay oo cadowgii doonayay qoriga inay iga qaadaan ayga qabatay marka taana waxaan u arkay layguna fasiray nin walaalo weliba aada riyada u cabiray wuxuu yidhi miyuu qorigaad dhigtay waa masaajidii dhismahoodii ayaad ka nasatay waxaad qorigaad qaatayna waa dacwadii iyo tawxiidkii maaragtay labadaasna waxa weeyaan kaa daba yimina waa mooryaantii oo waa acdaadii diinta ama acdaadii tawxiidka weeyaan guriga aad gashay iyo islaanta kuu gargaartayna waa nusradii dacwada oo ilaahay kugu nusraynayo dad ilaahay u bixinayo riyadaasi aad baan markaa sidaasaan u qaatay go-aankaana waa qaatay waaligeennana waa u sheegay go-aanka noocaas sida ay tahay waxaan kaloo yar jira nimayow qof walba wuxuu barto waxa weeyaan had iyo jeer kama tago iyadoo ay sidaa tahay baan aad iyo aad iyo aad waxa weeye masaajidii dadkii lahaa wardhis oo war kan qabo waa kan ama hawshaas runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa walaalaha maadaama ay xoogaa yihahdeen bal xoogaa ka naso dacwadan aan weliba markii hore anigu aan u istikhaaraystay oo doortay haddana inay iyana maaragtay xafladda iyo maaragtay aad baan usoo dhaweynaya boqolkiiba boqol waan ku qanacsanay bal waan ku faraxsanay ilaahay baan ugu mahadnaqaya waayo waxaan isleehay waktigan xaadirka dacwada iyo tawxiidka oo la nasriyo ayaa muhimadda koowaad ay tahay waxa weeyaan aad iyo aad baan arrintaa ugu qanacsanahay una soo dhaweynaya waana ku faraxsanahay boqolkiiba boqol ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ila qabto oo ilaahay baa qabashada le ilaahay iga qabto oo ilaahay ii kaalmeeyo insha allah waa ilaahay baan u gargaar ku weydiisanayaa inuu ilaahay ii fudayso waana gelaya tawxiidka nashrintiisa iyo dacwada ka qayb qaadashadeeda waayo waxaa nebi maxamed calayhi salatu salaam markii rasuul laga dhigay wixii koowaad uu qabanayay maka ka qabtay dacwadayahay oo ummadda diinta ugu yeedhay weliba towxiidka dacwa towxiid suwarka makiga oo dhan towxiidka iyo caqiidadiiba ummadda ka dhisaya marka ummadeennana inay baabaasan tahay oo caqiidadii ay ka maqan tahay oo sixir iyo balaayo iyo shirki iyo gaalnimo iyo magaranta ridanimo waxaasoo dhan waxa weye waxay u baahan tahay dad u kaca ilaahayna camalkanaga ikhlaas ha ka yeelo camal la aqbalay allah ha ka yeelo oo ilaahay hanala garab galo oo tawxiidkaana ilaahay ummadda allaha fahamsiiyo annagana allaha nagu dilo allaha nagu noolayo allaha nagu soo bixiyo walaalayaalo waa aad iyo aad baan arrintaa usoo dhaweynayaa ilaahayna waxaan uga baryaa dadkii igala qayb qaatay ama habeen iyo maalin dhaqaalahooda ku bixinayey masaajida dhismahooda ilaahay waxaan uga baryaa jannatu firdowsa in ilaahay ku geliyo ilaahay raalli ka noqdo ilaahay awlaadooda u barakeeyo ilaahay xaasaskooda u barakeeyo ilaahay inuu cilmi naafaca ilaahay inuu siiyo risq waasaco dayba ilaahay inuu siiya miisaanka xasanaadkooda ilaahay inuu ugu cusleeyo dembi dhaaf ilaahay inuu siiyo tawxiidka iyo islaamnimada iyo ilaahay inuu ku dilo baan ilaahay uga baryayaa oo caqiido saxiixa ilaahay ku nooleeyo oo camalkooda ka dhigo ilaahay camal mutaqabaloo la aqbal ilaahay ka dhigo intaas qabsoontay ilaahay baa qabtay aniga awooddeeda maaha waxaa maamulkana ammaan bay ku leeyihiinoo hawl ma jiro ilaahay ii diray ilaa maamulka oo dee noo dhisan inaan la kaashado ilaa wal hawshaas baan rabaa inaan qabto iyaguna way igu garabsiinayeeno weliba waayadii hore dacwada dadkaiyay kulminayeeno ganacsatada oo khayr badan baa jira iyagana abaalkooda ilaahay ha siiyo maaragtay khayrkaa ay igala qayb qaateen ama ay maaragtay markii aan u sheegay ay maaragtay igu booriyeen oo maaragtay igu taageereenna ilaahay jasaheeda ah ka siiyo anigana camalkayga inta dhiman masaajidada dhismahooda insha allah waan wadaya laakiin waqtigan xaadirka ah jilib gaar ahaan waxaan aada iyo aada u jecelahay inaan ka nasto maaragtay dacwada iyo towxiidka nashrinteeda aan ka qayb qaato oo maaragtay hadday tahay khaas inaan u wado hadday tahay caam inaan u wado hadday tahay jamaaco walaala ah inaan maaragtay isu kaalmaysano oo aan u wada baxno intaba diyaar baan lahay walaalahana waa soo dhaweynaya arrintaa ay maaragtay caawa munaasabadan ay ku saabsan tahay boqol kiiba boqol baan ilaahay ugu mahadnaqayaa idinkana waxaan ilaahay idinka baryaa in ilaahay khayr idin siiyo marka alxamdulilah hawshaasna insha allah inaad dacwadii waxay u baahan tahay waad ogtihiin ana hadda gaarigii waan hayaa shidaalkii shaqoo badan badanna waan leeyahay marka waxa weeyaan khamiista iyo jimcaha iyo waktigii aan jaanis helo baan iyadana aan u isutaagaya oo aan maaragtay waktigii firaaqo aan hawsha u helo waayo hawlo badan oo kale ila xidhiidhsan dad xanuunsanaya oo qur-aan aan saarayo magaranaysa maktabad aan hayo marka laakiin in dacwadii weeg walba calal aqal laba maalmood ama maalin ama magaranaysa ama galab la baxo ama wakti diinta la siiyo oo shaqada dacwada laga qayb qaato aad iyo aad baan usoo dhaweynaya aad baan ilaahay idinka baryayaa in ilaahay khayr idin siiyo jasaakum allahu khayra arrinta aad soo jeediseenna waa arrin aniguna aan hore u doortay idina adigu igu kaalmayseeno markii aad maaragtay ii bandhigteen waan qaatay boqol kiiba boqol waana idin ilaahay baan idinkaga mahadnaqaya ilaahay inuu abaal idin siiyo allah idin khayr ha idin siiyo jazaakum allahu khayra fi dunya walaakhira intaasaan ku gebagabeynaya subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ugu dambeenna waxaa munaasabadda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish isagoona u mahad celiyey sheekh cusmaan kuna bogaadiyey dadaalada uu ku bixiyey dhismaha iyo dayactirka masaajidda iyo horumarinta magaalada bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin nabiyina maxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacdu yaquulu allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waltandur nafsu maa qadamat laqad wataquu allaha in allaha khabiiru bima tacmaluun allah ayaa mahad iskale subxaanahu watacaala allihii inaga dhiga dad muslimiinah inagu kulmiyey kulankan aadka u khayr badan allah sidaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacd alxamdulilaahi waxaan u mahad celinayaa jazaahum allahu khayran walaalihii nagala soo qaybgalay kulankan oo ay ku jiraan culammada iyo nuqabada iyo maamulkaba waxaan leenahay jazaakum allahu khayr kulankan insha allahu tacaala sidii horeba loo sheegay waa kulan aan ugu talagalnay sheekheenna sheekh cismaan dacwo jazaahu allahu khayran inaan uga mahad celino dadaalkii iyo juhdigii dheeraa ee wakhtiga dheer uu bixinayay kuna bixinaya dhismaha masaajidda inaan uga mahad celinno si aad ogtihiin magaaladan aan joognay jirib masaajiddo aada u fara badan uu ka dhisay masaajido badan waa dayactiray taqriiban dhib- dhismaha masaajidda uu dhisay ee min bilow ilaa uu dhamma- oo dhammaystirkeeda uu qaatay waa sagaal masaajid kuwa dayactiran aad ay u fara badan yihiin wuxuu kaloo sheekhu dhisay masaajido kale oo tuulooyinka ku yaala jazaahu llahu khayran ilaahi subxaana wa tacaala dhammaantoodba ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro aad ya sabirkiisa iyo dulqaadkiisa iyo taxamulka uu leeyahay dartii yuu ilaahi subxaana wa tacaala dee ilaahay yaa qadaray laakiin waxaa sabab u ahaa dhabar adeeg iyo sabirka faraha badan ee uu muujiyey ee wakhtiga dheer qaatay oo aad dareemaysaa reer jilibeedoo dhanba ay markhaati ka ka wada yihiin rag iyo dumarba Eh, shanta salaadood inuu masaajidda ka istaagi jiray ka yaboohi jiray hal doolar nus doolar labaatan shan senti mataqaana laba doolar saddex doolar toban doolar qof walba daaqadiis yuu baxsanay intaa marka qof ku sabri karo oo u dulqaadan kara bulshada in laga dhexeelo aad iyo u yarta sheekha jazaahu llahu khayran sabir fara badan yuu sameeyey wuxuu aad ugu mahadsan yahay istimraariyada iyo mataqaana sida uu joogteeyey masaajid walba marka uu bilaabo ilaa uu ka dhammaystiro sida uu joogteeyana waa arrin iyaduna uu mataqaana sheekhu ilaahi subxaana wa tacaala si gaar ah oo isaga ugu banaystay ay ahayd sabirka iyo dulqaadka sheekh cismaan isagoo keligii wuu bilaabaa isagoo keligiin haddana wuu dhammaystiraa bifadli illahi waraxmati ilaahay aa ugu kaalmeeyey waxaan sabab waxaan isleeyahay camalkan iyo ikhlaaska ah oo ilaahay dartii ay ka tahay taasaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu kaalmeeyay aan rajaynayaa Ee, mar walba oo dadka muslimiinta u soo bandhigayana waad arkayseenoo kalimaadkiisa waxaa ku badnaa ilaahay uu weydiisanaya inuu dhismahan u dhammaystiro inuu ilaahay deeban ka bixiyo inuu ilaahay hawshan ugu kaalmeeyo yuu mar walba ilaahay weydiisanaya ilaahay baryadiisaas iyo niyaddaa wanaagsane uu la yimid yaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka aqbalay waxaa sidoo kale mahad mudan ee, dadka muslimiinta ku nool magaalada jilib oo dumar iyo rag iyo mataqaana musaafiriinba leh oo iyagu mataqaanaayo sadaqaadkaas kaalin weyn ku lahayo lacagtaa bixinayay iyaguna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala ajirkiina ha badiyo dadaalkaa faraha badan ee uu sameeyana sheekha jazaahu llahu khayran yaan leenahay Ee, sidoo kale waxaan rabnaa insha allahu tacaala masaajiddii dhismaheedii jirib haddii ee, meeshii mustawihii ugu sarreeyay ay ka gaartay waxaan rabnaa dacwadii yaa hooseysa maanta dacwada waad aragteen sida hadda walaashaa culimmadu ay ka warbixiyeen ee, tuulooyinka iyo meelaha miyiga fogfog dacwadu aad iyo u hooseysaa dad badan yaa waxay dhimanayaan iyagoon tawxiidka aqoonin iyagoo laa ilaha illa allah macnaheeda garanayn iyagoo mataqaanaa salaadii aan aqoonin iyo adduunyada faaruqayaanu ka tagaya dadkaas marka waxay inaga rabaan risaaladii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inaan gaarsiino sheekha waxaan rabnaa insha allahu tacaala dee dacwada inuu kaalin weyn ku yeesha sida magaciisaba ka muuqata sheekh cismaan dacwa lihi jira dacwadaasuu kaalin weyn weligiiba ku lahaan jira waxaan rabnaa sida masaajidda uga soo dhalaalay oo uga soo muuqday in insha allahu tacaala dacwadaasna uu uga soo dhalaali doono ilaahayna waxaan u weydiinaynaa inuu u fududeeyo Ee, sidoo kale dalabka sheekh uu soo jeediyey masjidkan hadda masjidul aqsa ee hadda baahidiisu taagan tahay insha allahu tacaala sheekh waan ka qaadanaynaa hadduu ilaahay idmo ee, waxaan sameynaynaa guddi aan u xilsaari doonaa hawshaasna waan dhammaystiraynaa hadduu ilaahay idmo ilaahay idinka ilaahayna subxaana wa tacaala ha inoogu kaalmeeyo Ee, sheekhuna ha noo soo duceeyo insha allahu tacaala inuu ilaahay noo fududeeyo intaa kabacdi waxaan rabnaa hadda sheekheena inaan u duceyno oo mataqaanaaye aan sagoortintiisa aan ka dhigno baryo aan ilaahay u baryan wax kaloona ugu abaalgudna garan mayne horta waxaan leenahay jazaaka allahu khayran wilaayada jubbada dhexe way kuu mahadcelinaysaa waxaana ku leenahay jazaaka allahu khayran ixsaan fara badan yaa noo samaysay wax badan oo khayr ahaad noo qabatay wax badan oo khayr ahaad nagala shaqaysay waajib fara badan oo inaga maamul ahaan ina saarnaa yuu ilaahi subxaana wa tacaala adiga madaxaad inooga riday waan kaaga mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaaka allahu khayran ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro waxaan ilaahay u weydiinaynaa khaatimada inuu ilaahay u wanaajiyo oo xusnul khaatim uu ilaahay siiyaan ilaahay u weydiinaynaa waxaan ilaahay u weydiinaynaa subxaana watacaala awlaadda iyo reerahaas uu leeyahayna inuu ilaahay u barakeeyo ilaahay awlaaddiisa u barakeeyo eheladiisana allah u barakeeyo camalka uu soo qabtay iyo inta u dhiman uu qaban doono in ilaahay ha ka aqbalo camal maqbuula ilaahay agtii laga aqbalo ilaahay uga dhigo abaalkiisana waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu ilaahay subxaana watacaala janno uga dhigo yaan ilaahay u weydiinaynaa Ee, fariiqan kale uu hadda ku wareegayo dacwada ahna ilaah waxaan u weydiinaya inuu ilaahay u fududeeyo lisaankiisana ilaahay subxaana wa tacaala xaq u waafajiyo dad badan ilaahay sabab ooga dhigo inay gacmihiisa iyo mataqaana carabkiisa inay ku soo hanuunaan ilaahay subxaana wa tacaala sabab ha uga dhigo Ee, waxaan leenahay jazaaka allahu khayran sheekhana ilaah ha ku barakeeyo waxa dadkan culammada iyo nuqabada iyo maamulka isugu yimaadeen waa inay adiga kuu mahadceliyaan waxaan ku leenahay de waa kuu mahadcelinaa jazaaka allahu khayran ilaahina ha ku aqbalo baryadaas wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu guud ahaanna intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى